haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee lagu hirgelin karaa sideese loogu qancin karaa dhinacyadii ka maqnaa shirkaasi si loo helo doorasho ku dhacda wadar ogol su-aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay muqdisho runtii horta hadda mas-uuleed si koowaad kulanka koowaad iyo si labaadba iyo ka saddexaadba aad baa loo rabay in arrinta doorashada la dhaqaajiyo marka laba habba waa loo eegi karaa mid waxaa loo eegi karaa in dadki isku yimid ay tala mid soo saareen oo waxna soo dhaweeyeen oo wax maqaaqi karo oo la hirgelin karo ay soo dhaweeyeen waa loo eegi karaa in sidii haddee dadkii mucaaradka ahaa ama muqabaraadyo ha noqdo ama xisbiyada hadda xamarjo ha noqdaan inaysan kasoo qeybgelin shirkaas oo hal qolo ay ahaayeen waa laga eegi karaa oo si oo weli in wax qabiyo yihiin marka hore hal qof iyo hal cod baa madaxweynaha iyo tiimbis ku colcolin jireen taasna waa la ogaan suuragal ahayn marka hadda doorasho dadban oo saddex boqol oo qof oo kale iyo wax lamid ay ku taliyeen oo maaragtay ay saareen in doorashada waktigeeda ay ku dhacdo ay saareen inkastoo afka inay toos uga xariiqeen aan hubin waxaasoo dhan waa runtii waa wax diido keenaya dhanka kalena in ay sidana toosi weli ka muuqdo oo aqalkii sare oo dalka baarlamaan buu leeyahay baarlamaan waxaa laisu dhahaa labada aqal baa baarlamaan laisku dhahaa marka aqalka sare oo kale in la xuquuq ahayo oo laleeyahay dugsigan waxaa looga geenaya boosoo kale dolaha shacabka loo yaqaano waxay muujinaysa xoogaa isxuquuqid iyo waxaan tooxsi bayna muujinaysaa in weli kolkorka lagu wato guddiga doorashooyinka qaranka oo afar sano ku hayay waxaan ka shaqaynaa oo isku tababaranay oo naqaanaa doorasho qof iyo codaan naqaanaa had in ayaga weli korkasha lagu wato oo ay leeyihiin doorasho deelo ay kuraas dhex taallo bay maamulhayaan laftigeeda waxaa ka muuqda maxaa la yidhahdaa laftigeeda waxaa ka muuqda xoogaa in layska hubiyo oo guddigan uusan noqon kiyaabo ingiriis meel kasta furo meel kasta la gelinayo uusan noqon si doorashadii qof iyo cod loo tababaray ay yaqaanaan ka shaqaynayaan taas waa laiska shalfigareeyey waa laiska hakiyey tan dhacaysa waa in cidda doorashada khusaysa guddi ay ku wada kalsoon yihiin hawsha ay dhex galaan baayadan runtii baadhiro kasta in loo baahdo ama loo baahan yahay si aniga ila tahay guud ahaan nimankan hadda jubbaland iyo puntland iyo xataa xisbiyada xawas joogo ilaa sagaashan xisbi ah ee laftigooda in la yidhaahdo wixii dusmareeb ka baxay baarlamaanka algeria ansixinaya ninkii talahayana aan laga soo daba tuuro laftigeeda waxba cararid baa ka muuqata iyo fuday waxay ahayd inay u diraan puntland iyo jubbaland ay u diraan laan walaalayaal intaa nala dhaafi weyday waxaa kusoo kordhaysaan kusoo kordhiya inay u diraan xisbiyada sagaasanka xisbiya oo la yidhahdo iyo aqalka sare la yidhahdo saan inay nala tahay laakiin habkan tareenkan la leeyahay tareen baa dhaqaaqay tareenkan haddii ila meerisu ku jiray last sisaayi bara soo dhaafay xagga doorashada ila meerisu ku jiray marka tareen dhaqaaqay ma jiro marka waxaan kolkosha lagu haysto oo lala cararahayo in la iska daayo waa fiican oo xalaal barkaa la kashaaye tala fiican bay keeneen meelka ay saaraan waxaa dhici karta laba ama saddex qodob in laga bedelo laakiin habkan wadadaan kasoo bilaabata sida soomaaliya dusamareeb soo marta aqalka hoose gasha keliya ma shaqayn karto oo doorasho dalkan kama dhici karto laakiin cabdirashiid soo lama oran karo haddii sida aad sheegtay maamuladii maqnaay lala hadlo oo loo diro oo aqalkii sare loo diro oo kii baarlamaanka loo diro oo bulshada rayidka mucaaradkii so taas ma muuqanayso in ay dib u riixi karto wakti badan oo doorashadu ay aada dib ugu dhici karto maadaama wadatashaas uu qaadan karo wakti aada u fog maya saddex iyo toban qodob waaye oo laba biij ku qoran marka ma badna dadka haddii loo diro un laba ama saddex qodob baa dhici karta inay ku daraan meesha saddex boqol iyo kowga la yiri for example xildhibaanada qaar qayb ka mid ah ha ha ha soo doortaan la yiri laakiin dadka ka imaanaya waqooyiga ama ama ama dirta waqooyi la yirahdo haddaan afkaba ku dhufto la yirta guuraya loo doorna taasoo kale sax maahan waa in xildhibaanada isku nooc loo doortaa si ay isku qiimo iyo sumcino u yeeshaan saddex boqol iyo kow qofna waa laga heli karaa beelaha kasoo jeeda gobolada kasoo jeeda waa laga heli karaa taasoo kale haddii kuwa soo jeediyaanna kuwaan ma dhisan karaan waxaa la sixi karo guddiga doorashada guddi lagu dhan yahay oo waxaan laysla ogol yahay in laga dhigo waa wax laysla aqbali karo maxaa la yidhahdaa haddii hadda laba bilood iyo saddex bilood iyo xataa ay ku darsanto oo laakiin dhib ma aha shaqada intay socoto hadii laisla gaaro laakiin waxaan consultation ballaaran uma baahnayn waxay u baahan yihiin niyad sami baa loo baahan yahay iyo wixii inay soo ekaan wax taleen gooniya oo dad u shaqeeya kaliya saaran wixaan iska layska tartiibiyaan waxaas in lagu xurmeeya ahayo intay waraaqahan diyaariyaan intay xafladaha qabsanayaan qoorqooriya ay u dhiibaan cumar firis ahaan iyo kada maxaa la dhaha puntland bene la soo hadla laftigareen iyo ra-iisul wasaare ku-ra-isul wasaarahan ay kismaayo u diraan baa uga filayn madaxtooyada isku dhadhnooyin halkan bay hoos u dhaafsi dhacday maxaan sameyn haddana too late maahana way samayn karaan marka waxaan qabaa iscelbintan in iska daayo oo doorasho aan laisla ogolana dalkan kama dhici karto saacadda socotana baarlamaankan iyo madaxweynahan dug socota maahane maamul goboleedyada oo qoorqoor ugu dambeeya qof la doortay kuma socoto ugu dambeyntii maamulo laba maamul ayoo miisaan leh ayaa ka maqnaa shirkan sidaad la socoto haddii madaxweynuhu siduu sheegay baarlamaanka uu dib ugu celiyo qodobadan lagu heshiiyey baarlamaankuna ay meel mariyaan maxaa kaalin ah oo uga banaan labadaasi maamul inay wadaxaajiyo dib uga furaan mar haddii baarlamaanku ansixiyo doorashadu hadii waxay dhacay tahay ilaa puntland iyadaa puntland xukunta gaalkada koonarkeeda ilaa ilaa caluule iyo iyo kashkay puntland iyagaa ka taliya marka doorashadii puntland ma lasoo raraya maxamar baa laga soo raraya afartankii xildhibaana puntland laga dooran lahaa haddii la afartan xildhibaan puntland inay baarlamaan ku gashato waa in puntland habkii doorashada ku dhici lahayd ay raalli ka tahay lagana talageliya laakiin haddii qorshuhu yahay noolaha in laga maarmo afartankaas xildhibaan iyo kuwa jubbaland laga soo doorto iyo kuwa xamar xisbiyada xamar shooa laga maarmo waa la iska ignoor garan karaya baarlamaanku tareenkan isfilla soomaaliya ku dhex wareegaya waa macnaha isfilla soomaaliya isla degan yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka iyo iyo madaxweynuhu iyo way samaysan karaan laakiin haddii dadkaas u baahan yihiin haddana tala macquulay keeneen waa inay raadiyaan dhahaan waa maxaa ku daraysaan iyaguna waa inay ogaadaan in wakti maslaxadda mararkaasood laga raaco oo oo oo sidii hore u dhaqaajanaha laga shaqeeyo marka anigu waxaa isleeyahay ugu dambeynta waxaa isleeyahay waa laisfahmi karaa haddii kuwan soo tarsadeena u arkaan talo qabyo ah kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo wixii maslaxadana laga shaqeeyo oo xoogaa midmidugtada iyo shalay baa lahorufikriya aan laisku laisku macnaha laysga hor imaan marka waxaan islenahay rajadu waana fiican tahay welina waa loo baahan yahay in laisla ixtiraamo lala taagtaagsado maslaxadda ummadana madaxa lagu hayo kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo khadka telefoonka iigu warramayey